Dhalinyarada Soomaaliyeed ayaa lagu qiyaasaa inay yihiin boqolkiba dadawatan iyo shan bulshada dalka, taasoo muujinaysa in awoodda bulshada Soomaaliyeed ay si weyn ugu jirto dhalinyarada. Inta badan dhalinyarada waxa ay ka cabanayaan shaqo la'aan baahsan oo ka jirta dalka. Hase yeeshee, waxaa jirta tiro dhalinyaro ah oo la imaanaya hal abuur ay ku beddelayaan noloshooda iyo tan deegaanka ay ku nool yihiin. Magaalada Guriceel dhawaan waxaa hirgelintiisu socotay isbitaalka Xalane oo bixinaya adeegyo caafimaad, waxaana xaruntaasi booqasho dhiirigelin ah ku tegay Wasiirka Waxbarashada Galmudug Maxamed Xaashi Dhoore. Wasiirka ayaa sheegay in dowlad goboleedka Galmudug ay diyaar u tahay inay dhiirigeliso dhalinyarada la imaanaya hal abuur noocan oo kale ah.
Waxaan go'aansaday inaan dhalinyarta hal abuurka leh ee magaalada ka hirgelinaysa isbitaalkaas soo kordhiyey adeegyo aan hore uga jirin magaaladan oo ay ka mid tahay dhakhaatiirta lafaha, ay ka mid tahay xanaanada carruurta ku dhasha waqtigii ama dhiciska ah iyo kuwa kafka ku soo daaha oo runtii u baahan adeeg caafimaad oo degdeg ah. Waa runtii hal abuur fiican oo idinku baraarujinayno qof kasta oo deegaankan u dhashay sidaas ayaa looga baahan yahay aqoon-yahan ah ama ganacsade ah inuu sektarada adeegga bulshada sida caafimaadka iyo waxbarashada iyo in biyo macaan laga hirgeliyo intaba in laysku taxallujiyo in deegaankan la maalgashado waxay keenaysaa taas in dadku ay si xor ah ugu noolaadaan deegaankooda oo ay ka heli karaan adeeg casriya taas oo ka saacidaysa inaysan waxbarasho iyo caafimaad aysan dadku u safrin oo ay halkan ay ka helaan wixii adeegoy u baahan yihiin isbitaalka xalane waxaan idin leenahay hambalyo waxaan idin rajaynaynaa insha allah inaad guul iyo horumar cusub aad maalinba ku tallaabsan doontiin inta aad hadda soo kordhiseen iyo in ka badanna inaad insha allah aad deegaanka kusoo kordhin doontiin sidaas ayaana mar kasta diyaar waxaan ugu nahay qof kasta oo deegaankan ka soo jeeda ama deegaanada galmudug guud ahaan oo dhanba ee hal abuur qiimo leh oo dadkanagu u saacidaya inay magaaladooda magaalo casriga noqoto oo adeeg kasta laga heli karo ka hirgelinaya aadan runtii u baraarujinaynaa waa idin garab taagannahay